madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa shalay muqdisho uga dhawaaqay inay heshiis ka gaareen shirkii wadatashiga ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho inkastoo madaxdu ay sheegeen inuu heshiis u jiro haddana wararka shirka ku dhowdhow oo v o edu ay helayso ayaa sheegaya in dhinacyadu aanay weli si rasmiga ah isugu afgaran qaabka wax lagu xulayo haddaba heshiiskan ay ku dhawaaqeen madaxdu waxaa falanqaynaya brofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar cabdicasiis xuseen oo khadka telefoonka kula hadlay ayaa ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa wixii shalay lagu heshiiyey mahadsanid cabdi casiis horta marka hore waa waxaan rabay inaan intaanan su-aasha jawaabteeda u iman aan aan marka hore aan ka dhawaajiyo dhowr arrimood midda koowaad horta waa nasiib darro in maanta ay xaaladdu marayso laba kun iyo laba iyo tobankii meeshii ay joogtay iyo signatories oo baarlamaan iyo hay-ado kale oo madax bannaan iyo aysan go-aamadii muhimka ahaa aysan hadda ka doodeyn ee shaksiyaad inta la cayimay la yidhi idinku maaragtay doorkii baarlamaanka ama doorkii siyaasadda dalka go-aan ka gaaray yani horta runtii waa dib u dhac weyn oo usoo kordhay yani soomaalida maanta meesha ay arrintu joogtay inay timaado mas-uuliyaddeedana dabcan waxaa qaadanaya ciddii shaqadaas iska lahayd taas markaan ka baxo maxay ku heshiiyeen signatorieska ama dadka saxiixayaalka cusub ee hadda go-aanka gaaraya ee ka awood badan cid walba sida yani international community ayagu ay isla garteen maxay ku heshiiyeen aniga kollay qodobada markaan fiiriye ma arag hadda wixii hadda laga filayay go-aankii laga filayay meesha kuma jiro oo heshiiskiisii malaha wuxuu soo bixi doonaa bisha soo socota markay isku yimaadaan ama ta ka dambaysa markay isku yimaadaan laakiin heshiiskii hadda meesha looga fadhiyey hadda uma muuqato waxaan anigu u fahmay inay uun iska tahay arma face safin camal hadda weli wixii ma dhadhawee aan un wax aan dadka u sheegno oo maaragtay aan ku nidhaahno waxbaa horumar baa socdo oo arrimaha qaar baan at least isla afgaranay saasaan anigu u qaatay yacni qiraa'adayda waa tahay maalmana meesha way ku shirsanaayeen ismarinwaa badanna wuu jiray kala aragti duwanaan oo ku saabsan qaabka wax loo soo xulayo marka dhinac la eego inay ku heshiiyeen in laba aqal oo sharci dejina la samaynayo taasi waxaa la odhan karaa waa heshiis laakiin arinta ugu muhiimsan ee weli u baahan in la sharxo ee mugdina ku jiro waxay tahay bal labadaasi aqal sharci dejinee la samaynayo xubnihii ka mid noqon laha sida loo soo xulayo oo iyagu leeyihiin afar dhibic shan nidaamkii beeleedka ahaa iyo hab deegaanba oo la isku dhafay ayaa lagu soo xulaya taas mugdi baa ku jira waxaana wararka aan sida dhow uga helayo shirka ay sheegeen in arrintaas aan heshiis rasmiya laga gaarin maxaad adigu ku macnayn lahayd isku dhafkaasi wallaahi horta midda ah laba aqal baa la dhisayaada ah hadda waxay ayagu gaareen ma aha oo wax dastuurka ku qoran malaha heshiisyadii siyaasadeed ee ka horreeyey laba kun iyo labayo toban iyo xataa qaarkood lagu soo qaaday marka ma aha ayagu in laba aqal la dhiso hadda go-aankeed inay gaareen umalayn maayo in looga fadhiyey midda la xiriirta ah maxaa lagu soo xulayaa anigu waxaan ka mid ahaa labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose marka loo kala qaado dadkii qabay xilliyadii hore haddana weli qaba aqalka sare inuu noqdo kan somalilan oo kaleeto oo qabaa'ilka odayada soomaalidu boqol iyo shan iyo soddonkii oday ama wixii kaloo la isla gartaa ay noqdaan ayagu sanadka guriga hoosena loo tartamo ama aqalka hoosena loo tartamo oo shacab iyo xisbiye iyo wax ay noqdaan anigu dadka qabaa horta kaa kamid ahaa aragtidaasna aragti weli suuqa ka jirta oo ilaa xataa istanbul odayaashii berigaa joogay ay indoorsi gareeyeen ay ahayd
hadalkaas haddaan kaa dhex galo hadalkaas haddaan kaa dhex galo waxaa jira oo xogta aan aniguna shirka ka helaya waxa weeye in dhinacyadu marka si la eego ay isku dhow yihiin labada aqal gaar ahaan aqalka hoose in lagu qaybsado nidaamka afar dhibic iyo shan oo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xildhibaan qaabkaas lagu soo doorto meesha la leeyahay weli heshiis rasmiya kamay gaarin oo waa lagu kala aragti duwanay arrinta aqalka hoose ee adigu sheegtay sida somalilan oo kale hadday noqon marka waa lagu kala aragti duwanaya taas ka kan aada hadda igu tiri degmo iyo afar dhibic shan baa loogu aragti kala duwan yahay anigu waxaan isleeyahay degmo iyo qabiil ma aha arrintu marba haddaan shacabka la aadayn waxa ka soo hara waa qabiil uun magacii la rabo marka waxaa labada option ee la dhihi kara marka meesha way taallaa waxa waaye qabiilkii oo lagu dhawaaqaayo iyo asagii oon lagu dhawaaqaynin oo magacyo kale loo bixinayo horta aniga sidaan hadda u arko waa sidaas maahane hadda si looga fursan karo qabyaalada soomaalida markee soomaalidu qabaa'il bay isku dishay qabaa'il bay u kala shakisay qabaa'il bayna hadda representationka ku dalbanaysaa marka way adag tahay iyadoon caqliyadii hoose ee qofka muwaadinka ah sida oo u arkayay in matalaadu ay tahay aan wax iska bedelin in hadda lagu degdego oo la yidhaahdo wax kalaa la keenaya hadda waxaa jirana degmooyinka la sheegayana xaqiiqatan markay hoos loo sii dhigto waa isku qabaa'ilkii unbay u socdaan oo ayaga laftirkooda siday kusoo degmo ku yihiin ay tahay si uun iska arbitrary ah oo aan aan aan ahayn marka marka taa laga soo baxo qabiilka iyo doorka oo bulshada soomaalida ku yeelan karo xataa haddii hal dhibic shan afar maxaa dhaha xataa haddii inta hal cod iyo hal qof loo gudbo mar walba soomaalidu maadaama bulshada qaabdhismeedkeeda uu qabiil yahay waxaa qasab noqon doonta in la xeeriyo oo si uun institutionska dalka oo ayna cadaalad darro qabanayay uga dhex muuqanin marka taas ma u malaynayo ayaanta soo socota in si sahla looga gudbi doono laakiin waxani waxay asal u yihiin sidoodaba cabdi casiis hadda nimanka meesha fadhiya akhirka international community-ga unbaa go-aanka meel ku dhufan doonta meeshaas un bayna u dhaqaaqi doontaa waayo iyagaa bixinaya amniga hadda lagu hoos shirayo iyo dhaqaalaha la gubayo iyo wax dhan iyagaa bixinaya aakhirka halkaas bay u dhamanaysaa tibeeshaas caalamkeed ka dhawaadsay iminka haddaan eegno mar haddii maamuladii iyo dowladdii dhexe ay iyaguba intaa isku dheganaayeen oo ismarinwaa uu jiro oo dee maamuladu ay ku kala qeybsanayeen qolo four point five rabta iyo qolo deegaan rabtaba beesha caalamka khaasatan ergeygan qaramada midoobay isaga door intee leeg buu arrintan ku leeyahy guud guud ahaan doorka bulshada caalamka ay ku leedahay soomaaliya siyaasadeeda iyo saameynta ay ku leedahay aad bay u culus tahay dhaqaalaha dalka markaad fiiriso hal hal hay-ad oo ka mida bal matalan haddaad u s aid soo qaadato dhaqaalaha ay geliso dalka yacni ama ama awoodda hal hal doolar markaad soo qaadato iyo dhammaan canshuuraha iyo dowladaha soomaalidu waxay ra-iisgareeyaan iskuma dhigmaan marka saameyntooduna iskuma dhigmi karto oo awoodeenii maanta meesha annaga dowladnimadeenu taagan taha ah meel aada u hooseysa marka way ka awood badan yihiin way gacan maroojin karaan soomaaliduna hadda inta ayagu dhex joogta soomaalidu maba isla hadashee ayagay la hadashaa yacni qolo walbaahi ayagay warka u dirtaa maarkino ma aha ayaga wax hadda wada hadal u dhexeeya oo macnalihiba inuu jira ma moodin waa tahay war iyo dhammaantii ayagaa aakhirka hadda yacni sidii laba kun iyo labaiyo tobankii dhacday inbay u eg tahay inay haddana dhici doonto waa tahay ugu dambeyntii markaa iminka kismaayay ku ballameen inay tagaan bisha soo socota haddii weli arrimahani ay yaalaan oo weli mugdigu ku jiro nidaamkan isku dhafkay ku dhawaaqeen qaabkii wax loo soo xuli lahaa dadku maxay ka filanayaan magaalada kismaayo marka la iskugu tago bisha soo socota tobankeeda anigu waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan ee meesha kasoo bixi karaa waxa waaye wax nimankan hadda oo awoodda saxiixayaasha leh oo meesha joogo dhowrka qof ahay ay helaan fursad ay dad ayagu kusoo magacawdaan adigu waxa ayagu hadda u orordayaan waxaa ugu badan inay ayagu dadka soo qortaan waayo taariikhdii horaa waxaan ka aragnay qoladii qolaba mar in wax lasii jiro la dhihi jiray idinkuna wax keena mid la yidhaha laba boqol oo xildhibaan ku darso mid la yidhaha warlord disco idinku kooxdiinaan maadaama aad carta diideen idinku keena xildhibaanada wixii hore u jiri jiray waxaa laga yaabaa inay ayaguna hadda isdhahaan ama xataa laba kun iyo laba iyo tobankii dhowrkii nin oo meesha joogtay saameynta ay ku yeesheen oo weliba yani ay iska muuqato dad ay ayagu ku qoreen oo gabdha ka cayriyeen oo waxay rabaan sameeyeen hadda inay ayaduna sidii oo kale wax u dhacaan oo ay wixii dhacaya afar dhibic shantaas xataa hadday tagto ay ayagu soo xulaan wixii imanaya ay think halkaas inay u socoto aad ayuu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa professor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhigay barakaha jaamacadda dalka qatar islamarkaana khadka telefoonka ugu warrameeyay cabdilcasiis xuseen halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a